الناس أن يتخذوا من إن في خلق السماوات samaawaadka abuuristooda waxaa ku sugan walardi ardada abuuristeedii waxaa ku sugan iyo wakhtilaafi leyli wanahaari habeenka iyo maalinta iskhilaafkoodii waxaa ku sugan iyo walfulki doomihii waxaa ku sugan allatii doomahaasoo tajrii socota filbaxri badda dhexeeda ku socota bimaa shayna la socota shaygaasoo yanfacu naasa dadka anfacaaya wamaa wa fii maa shay dhexdiisa waxaa ku sugan shaygaasoo anzala allaahu ilaahay uu soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda uu ka soo dejiyey oo min maa'in biyo ah oo faaxyaa ilaahay uu nooleeyey bihi bisababi ilmaa biyahaa sababkiisa alarda ardada uu ku nooleeyey bacda mowtihaa ardadaa dhimashadeedii ka bacdi uu ku nooleeyey oo wabasa ilaahay uu firdhiyey fiihaa ardada dhexdeeda min kulli daabbatin naf kasta ee sukubayda xaggeeda uu wax ka firdhiyey wa tasriifi riyaaxi wa fii tasriifi riyaaxi dabaylaha gedgedintoodii waxaa ku sugan iyo wasaxaabi daruurtii waxaa ku sugan saxaabkaasoo almusakhari la sakhiray bayna asamaa'i waalardi samada iyo ardada dhexdooda lagu sakhiray intaasoo dhan waxaa ku sugan la'aayaatin aayado liqowmin aayadahaasoo liqowmin qoom u sugnaadeen qoomkaasoo yacqiluuna caqli leh ee iyagu wax garanayow inna fii khalqi samaawaati samaawaadka abuuristoodii waxaa ku sugan iyo walardi ardada abuuristeedii iyo wakhtilaafi leyli wanahaari habeenka iyo maalinta iskhilaafkoodii iyo walfulki doomaha waxaa ku sugan allatii doomahaasoo tajrii hiya doomuhu socota fil ardi arda filbaxri badda dhexdeeda ku socota bimaa shayna la socota shaygaasoo yanfacu naasa dadka anfaca wamaa wa fii maa shayna waxaa ku sugan shaygaasoo anzala allaahu ilaahay min asamaa'i samada uu ka soo dejiyey oo min maa in biyo ah oo faaxyaa ilaahay uu nooleeyey bihi bisababi ilmaa biyahaa sababkiisa alarda ardada ilaahay uu ku nooleeyey bacda mowtihaa ardada dhimashadeeda ka bacdi uu ku nooleeyey wabasa ilaahay wuxuu firdhiyey waxaa ku sugan fiiha ardada dhexdeeda uu ku firdhiyey min kulli daabbatin daabad kastana xaggeeda uu ka firdhiyey wa tasriifi riyaaxi dabaylaha gedgedintoodii waxaa ku sugan iyo wasaxaabi daruurtii waxaa ku sugan saxaabkaasoo almusakhari la sakhiray bayna asamaa'i waalardi samadayo ardada dhexdooda lagu sakhiray intaas oo makhluuqaada la'aayaatin aayado ayaa ku sugan aayadahaasoo liqowmin qoom u sugnaadeen qoomkaasoo yacqiluuna caqli leh ee wax garanaya ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aayaddii casharkeennii shalay inoogu dambeysay waxau inoogu soo sheegay isaga uun maahane ilaah kale oo xaq lagu caabudo inuusan jirin wa ilaahukum ilaahun waaxid laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim aayaddani marka waxay la xidhiirtaa aayaddii casharkeennii shalay ugu dambeysay oo aayaddani waxay qarriri amaba ay tusaalayn waxyaalaha adduunkan qofku hadduu fiirfiiriyo uu ku fahmi karo ilaahay jiritaankiisa subxaanahu wa tacaala adduunkan waxaa jira aayado markaad fiirfiirisid ku tusinaya amaba qofkii caqlila uu ka dareemi karo awoodda ilaahay iyo jiritaanka alleh subxaanahu wa tacaala maxaa yeele aayaadka waxay u qaybsamaan laba qaybood aayaad oo matluwo ah oo la akrinaayo oo carabka laga akrinaayo iyo aayaad kowni ah oo indhahaagaas aad ka fiirfiirinayso oo markaad fiiriso macno ku fahamsiinaya aayaadku labadaasay u qaybsamayaan aayaadka marka matluga ah oo la akriyo waa kuwan hadda qur-aanka aanu ka akhrisanayno aayaadka kownigaana waxaa weeye waa cajaa'ibtan adduunka markaad fiirfiirisid ku tusinaysa jiritaanka alle subxaanahu wa tacaala marka ilaahay aayaddan wuxuu ku sheegay waxyaalo qofkii caqlile markuu fiirfiiriyo uu ka faa'iidaysanaayo kuna garanaayo jiritaanka alle subxaanahu wa tacaala ayuu ilaahay inoo sheegay wuxuu alla ku bilaabay subxaanahu wa tacaala samaawaadka ee ardada samaawaadkan waxaa loo jamciyey oo waa jamcu samaa-in samaa-in ayaa waxaa lagu jamciyey samaawaad maxaa yeelay aayaddu waxay ku tusin samadu inaysan hal xaba ahayne ay fara badan yihiin toddoba weeye samaawaadka ilaahay toddobadaas samo abuuristooda waxaa ku sugan aayad oo qofku uu ku cibran qaadan karo oo tusinaysa ilaahay jiritaankiisii subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay cirkan markaad fiirisid cirkani waa wax aad u ballaq midda kale waxaa weeye tiir celinaya ma laha shaygu markuu awooddaas uu leeyaho sidaas uu u ballaaran yahay bini aadamku markay wax sameeyaan tiiray u yeelaan tiir wax sidaa u baaxad weyn tiir la'aan isma celin karo waxyaalaha bini aadamku ay sameeyaan laakiin maadaama samaawaadkani farsamo ilaahay ay yihiin oo ilaahay abuuristeedii ay yihiin waa wax aad u ballaaran maca daalika tiir la'aan ayuu iska taagan yahay midda kale samaawaadkii waxaa ku dhex jira waxyaalo iyaguna cajaa'ib leh samaawaadkaas waxay xambaarsan yihiin oo ku dhex jira qorraxdiyaa ku dhex jirta dayixiyaa ku dhex jira xidigihiyaa ku dhex jira malaa'ig ilaahayaa ku dhex nool waxaas koonka ah intaasoo dhan qofka caqligiisa markuu fiirfiiriyo wuxuu deliishan awoodda ilaahay oo baaxadda weyn ardada sidaas oo kale aayadaa ku sugan oo qofku markuu ardada fiirfiiriyo oo dhulkan uu fiiriyo wuxuu dareemi oo tusaale ay u tahay ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala maxaa yeele dhulkii isaguna wuu ballaaran yahay wuxuu xambaarsan yahay dhulku isaguna cajaa'ib fara badan wuxuu xambaarsan yahay wediyaal wediyaal ardada dusheeda socda wuxuu xambaarsan yahay badihii badihii oo ardadan dusheeda qulqulaya wuxuu xambaarsan yahay ari waxyaalo bini aadamku uu quuto oo raashinka bini aadamku ay quuda ardadaas ayuu ka soo baxaa waxaa sidaas oo kale ardadu ay xambaarsan tahay macaadin iyo dahab laga qoto oo aadamuhu ay ku intifaacaan waxaas oo dhan qofku markuu fiiriyo awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo aayad iyaduna ay ku sugan tahay habeenkay maalinta iskhilaafahayo habeenkay maalinta iskhilaafkooda aayadaa ku sugan oo see isku khilaafahaya waxay isku khilaafahayaan bilmajii wadahaab mid waa imaanaa midna waa tegi hadda waxaanu joognaa maalinaanu joognaa saacado ka bacdi maalintaas way baabi'i habeena haddana soo gelay habeenkii markaanu dh saacadahaas ku jirno oo habeenkii dhowr saacadood aanu ku jirno habeenkii haddana waa tegi bedelkeeda maalina imaanayo ilaa qiyaami saaca saasay ku socan iskhilaafkaas waa aayad ku tusinaysa ilaahay jiritaankiisa iyo awoodda alle subxaanahu wa tacaala waxaa sidaas oo kale la mid a habeenkii maalintu waxay isku khilaafayaan xagga gaabida iyo dhirirka mar habeenkii aa dheeraanaya maalintii aa gaabanaysa mar maalintii aa dheeraanaysa habeenkiina wuu dheeraan habeenkii wuu dheeraan iskhilaafkaas iyada nafsadeeda aayad ayaa ku sugan waxay isku khilaafayaan habeenkii mar waa qabow marna waa kulayl habeenkii maalintii waa sidoo kale maalintii mar waa qabow marna waa kulayl waxaasoo dhan waxa maamulaya oo sidaa u kala gedgedinaya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay awooddiisa wey walfulku doomaha iyagana waxaa ku sugan allatii doomahaasoo fulkiga hadda jamcaanu ka macnayn oo waxaa weeye ereygan fulki wuxuu ka mid yahay ereyada af carabiga mufradka iyo jamaca ay ku siman yihiin fulki markii la yidhaha hal doon way noqotaa waxay kale noqotaa markii fulki la yidhaaho jamaacana way noqotaa doomo fara badanna waa la yidhaha fulki hadda maanta waxaa loola jeedaa jamaaca doomahaas waxaa ku sugan allatii doomahaasoo tajri socota fil baxri badda dhexdeeda ku socota bimaa shayna ku socota shaygaasoo yanfacu naasa dadka anfaca doomahan badaha isaga soconaya iyadana waxaa weeye waxaa ku sugan aayad lagu cibro qaadan karo maxaa yeele doontu markay soconayso biyihii ma quusayso biyihii ma quusayso oo hoos uma quusayso maca daalika doomahaasi waxay sidaan waxyaalo dadku aysan qaadi karin oo bini aadamka anfacayo marka doomaha waxaa soo gelaya maraakiibtii xataa badda iyada nafsadeeda isaga socotay way soo geli maraakiibtaasoo iyaguna sida waxyaalo dadka anfacaya maxaa yeelay doomahaas iyo maraakiibtu waxay isku xidhaan adduunkay isku xidhaan waxaa jira adduumaadka adduunkan waxaa jira beledkan waxyaalo aan laga heli karin laakiin beled kale laga hela ayaa jira baabuurtuna aysan soo qaadi karin geela iyo farduhuna aysan soo qaadi karin markaas waxaa weeye adduunkan wixii aan laga heli karin oo beled kale jira bilaadaasay ka soo xambaarayaan doomuhu beledkanay keenayaan beledkan isagana wixii laga heli karo oo beledkaa kale fog aan laga heli karin doomahaasaa xambaaraya si adduunku markaas uu isku dhex maro oo adduunkii manaaficdiisii ugu shaqeeyo taa iyadana cibraa ku sugan waxaa kaloo cibra ay ku sugan tahay wamaa anzala allaahu min asamaa'i min maa samada ilaahay biyaha uu ka soo dejinaayo biyahaas oo mar walbaba ilaahay wixii dadka anfacaya uu la soo dejinaayo maxaa yeele biyahaas ilaahay wuxuu ku nooleeyaa ardada fa axyaa bihi alarda bacda mowtiha arbadiyaa waxaa laga dhigay markay abaarta markay abaarta tahay ayaa waxaa laga dhigay wax dhintay oo kale markay barwaaqada tahay oo roobka uu ku da-ana waxaa laga dhigay inay nooshahay oo kale inay nooshahay ayaa laga dhigay ardadaas marka noolaanaysa oo biyaha iyo madarkaa ku noolaanaysa shalay dhulkaasi wuxuu ahaa dhul qallalan geeduhu way qallalnaayeen xooluhu waxay weysanaayeen waxay cunaan maantana waxa weye waxaad arkay iyadoo barwaaqo ahoo meel walba naqii iyo cawskii uu yaallo ayaad arkay waxyaalahaasoo dhan waxay ku tusin awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la midoo lagu cibro qaadan wabasa fiiha min kulli daaba daabad kasta ayuu ilaahay ardadan ku firdhiyey daabada waxaa loola jeedaa waa kullu maa yadibu calaa wejhi ilardi wax walba oo ardadan wejigeeda ku tukuda wey aayadaa ku sugan daabadihii oo ardadan ku dul tukubaayey waa kala nooc nooc waxay isugu jiraan waxaan caqli lahayn sida xayawaanaadkan maaragta geelii iyo arigii iyo loogii waxay isugu jiraan waxyaalahan dhulka ku tukubaaya kuwa caqli leh sida bini aadamkan oo kale waxay isugu jiraan kuwa madaaric oo dhib u taagan sida xayawaanaadka muudiyaadka ah oo dadka dhiba waxay isugu jiraan xayawaanaad bini aadamka uu ku intifaacayo waxaasoo dhan waa cibro ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka uu ku tusinayo awoodda ilaahay ee buuxda wa tasriifi riyaaxi dabaylaha isbedbedelkooda isgedgedintooda dabaylaha gedgedintooda ayagiyaa la gedgedino ilaaha gedgedinaya dabaylahaas la gedgedinaayo aayada ayagana ku sugan oo see loo gedgedin dabayshii mar waxay kaaga iman dhinacan koonfurtay ka iman mar haddana dhowr bilood kabacdi waa isbedeli waqooyigii ka iman dabayshi haddana waa isbedeli dhowr bilood kabacdi oo dhinaca sharqiga qorax soo baxay ka iman haddana dhowr bilood kabacdi dhinaca maqribkay ka iman dabayshi waxaas ilaahay sidaa u bedbedelaaya waxa nidaamkaa u kala gedgedinaya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala dabayshii mar waxay isku bedeli mar way qabowdahay dabayshii dabayl qabow waa socota ilaahay haddana waa bedeli mid kululu ilaahay keeni haddana dabayl kulayl wadata ayuu ilaahay haddana keeni subxaanahu wa tacaala mar dabayshii waxa weeye waa dabayl adag oo awood wadata mar way jilacsan tahay oo awood sidaasa ma wadato maca daalika waxyaalahan dabaylaha cajaa'ibteeda waxaa ka mid a dabayshan wax la arki karo ma ah oo indhahaagu ma qaban karaan waa hawo hawo wey hawona wax loo jeedo maaha indhahaagu ma qaban karaan maca daalika ilaahay markuu doono waxyaalo xoog badan oo awood badan ayuu ilaahay ku halaagaa dabaysha oo bini aadamka sidaas jooga waxaa laga yaabaa dabayshaas hawada ah inay tuurto oo isaga dhanba meel ay ku riddo waxaa dhacaysa guryihii dabaqyada ahaa oo saraha ahaa oo dhagaxa ka samaysnaa dabaysha hawada ah inay tuurto iyada dhan oo dagaandigaha ay ka dhigto markii ilaahay awood uu u yeelo dabaysha uu doonayo in ilaahay wax ku halaago subxaanahu wa tacaala maca daalika dabaysha noocaasa isbedbedelaysa bini aadamkuna kama maarmi karo bini aadamka noloshiisa dabayshay ku jirtaa kama maarmi karo maxaa yeelay haddii dabaylu aysan jiri lahayn wax walba way qurmi lahaayeen qurunka adduunkaa badan lahaa waxyaalaha qarmoonka celiya waxaa ka mid ah dabayshaasaa celiya midda kale nafleyda bini aadamkaa haddii hawadaas uusan qaadan hawadaas hadduusan qaadan oo hawadaa uusan jiidin waxa weye waa dhiman daqiiqado ka bacdi ma noolaan karo hawadaasuu ku nool yahay hawadaa socota iyo dabaylaha socota ayuu jiitaa bini aadamka oo sidaa maaragta dareemihiisa uu jiidan haddii marka hawadaas la waayo bini aadamku wuu baabi'i lahaa wuu dhiman lahaa noloshiisaa ku xidhan waa aayad aayad wey dabaylahaas wasaxaabi almusakhari bayna asamaa'i waalardi saxaabkan daruurtan oo cirkiina aan ku dheganayn dhulkana aan ku dheganayn oo cirkii iyo dhulkii inta u dhaxaysa iska sabaynaya iyadana waxa weeye aayadaa ku sugan oo lagu cibro qaato maxaa yeelay cirkiina kuma degana dhulkiina kuma degana meel baxuu iska sabayn yaa celinaya awoodda ilaah yaa celinaysa subxaanahu watacaala waxaasoo dhan waa aayado laakiin aayadahaas waa liqowmin yacqiluun ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala aayadahaas waxaa ku cibro qaadan kara kuwa caqliga leh kuwa caqliga leh kuwaas weeye kuwa deliilka ay u noqonayaan oo awoodda ilaahay ka fahmaya subxaanahu wa tacaala iyo jiritaanka ilaahay laakiin kuwa aan caqliga lahayn cirkan way fiirinayaan dhulkii way fiirinayaan dabaylaha isbedbedelaayo way fiirinayaan maca daalika cilmi kama qaadanayaan jiritaanka ilaahayna kama faa'iidaysanayaan ayagoo intaasoo adduunoo isi saaraan arkaaya ayay leeyihin ilaahay ma jiro ilaahay ma jiray kuleeyihin dee caqli ma laha kuwaasi kuwa caqlile ma laha marka ilaahay wuxuu kuu sheega aayaddan uu kugu sheegi kuwa cirkaas iyo dhulkaas iyo makhluuqaadkaas darashada ka qaata ee awoodda ilaahay u daliishada kuwa caqliga leh kuwaas wey gaaladu caqli ma laha maxaa yeelay waxan way arkaayaan maca daalika waxba kama faa'iidaysanayaan qaarkood waxay ku leeyihiin gaalada iyagoo kala duduwan oo xagga koonkan iyo ifkan abuuristiisa iyagoo dhowr madhab gaalada kule oo kala duwan qaarkood waxay leeyihiin dabeecadaa abuurtay waa kuwa dabaayiciyiinta la yidhaah ama duhriyiinta la yidhaaho dabeecadaa cirkan iyo dhulkan abuurtay kuleeyihin maca daalika markaad weydiiso oo tidhaahid saacaddan adigu aad wadatid ma dabeecaddu ma abuuri kartaa ma abuuri kartuu kuleeyahy oo saacaddu waxay u baahan tahay nin maaragta injineer ah waxay u baahan tahay nin aqoon u leh oo isku xirxira ayay u baahantahay wuxuuna laga dhaadhacsiiye u aaminsan yahay cirkan ballaaran iyo dhulkan weyn iyo badahaas iyo dabeecaddu inay abuurto u aaminsan yahay maca daalika saacaddii oo ka yaraydna ma ogola inay dabeecado abuurto marka kuwaa dugriyiina la yidhaha dabaayiciina la yidhaha dabeecadda wax abuurtay kuleeyihi wa min annaasi man yattakidu min dun أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس ddka waxaa ka mida man duul ayaa ka mida duulkaasoo yتakidu samaysta min duuni الlaahi ilaahay sukadiisa andaadan kuwa ilaahay la fila samaysta andaadaasoo yuxibuunahum andaada ay jecel yihiin ka xubi illaahi ilaahay jeclaantiisii oo kale ay jecel yihiin والadiina kuwii aamanuu alla rumeeyeen ayaa ashaddu daran xubban min xubbin xagga jacaylka daran lilaahi ilaahay la jeclaado subxaanahu wa tacaala walow yaro aladiina kuwii haddii ay ogaan lahaayeen dalamuu dulmi faleen xaala anfusihim nafafyaalkooda xaalkooda hadday ogaan lahaayeen id wakti hadday ogaan lahaayeen nafafyaalkooda xaalkooda yarowna alcadaaba cadaabka ay arkaayaan lacalimuu waxayba haddaba ogaan lahaayeen anna alquwata awooddu lilaahi ilaahay inay u sugnaatay jamiican dhammaan xaal ay tahay awooddu wa anna allaha ilaahay shadiidu alcadaabi cadaabkiisu inuu adag yahay ayay ogaan lahaayeen wa min annaasi dadka man duulaa ka mid ah duulkaasoo yatakidu samaysta min duuni illaahi ilaahay sukadiisa andaadan kuwo la fil ah oo ilaahay la mid ah samaysanaya andaadaasoo yuxibuunahum andaada ay jecel yihiin ka xubi illaahi ilaahay jacaylkiisii oo kale ay jecel yihiin waaladiina kuwii aamanuu alla rumeeyeen ayaa ashaddu darnaansho badan xubban min xubbin xagga jacaylka lilaahi ilaahay la jeclaado iyagaa ku daran walow yaro aladiina kuwii hadday ogaan lahaayeen dalamuu dulmi falay xaala anfusihim nafafyaalkooda xaalkooda hadday ogaan lahaayeen id wakti hadday ogaan lahaayeen yarowna alcadaaba cadaabka ay arkaayaan markay cadaabka arkaan xaaladda naftoodu ku sugan tahay hadday hadda sii ogaan lahaayeen lacalimuu waxayba haddaba ogaan lahaayeen anna alquwata awooddu lilaahi ilaahay inay u sugnaatay jamiican dhammaan xaalay tahay awooddu wa anna allaha ilaahay shadiidu alcadaabi cadaabkiisu inuu daran yahay ayay haddaba ogaan lahaayeen aayaddani waxay la xidhiirtaa aayaddii hadda aanu soo qaadannay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo sheegay waxyaalo fara badan ee bini aadamka tusinaya waxdaaniyada iyo jiritaanka alleh subxaanahu wa tacaala waxaa jira marka arrimahaas iyagoo ay jiraan oo samaawaadkan iyo ardadan iyo daruurtan ay yihiin waxyaalo ku dareensiinaya ilaahay jiritaankiisa kuwo waxaa jira aan caqli lahayn oo intaaba dareemi waayeba oo intaa ku cibro qaadan waaye oo kuwaas maxay sameeyeen asnaamay samaysteen asnaam ilaahay ka sokow ay caabudaan oo ilaahyaal ay u yaqaanaan ayay ilaahay sokadiisa samaysteen maca daalika adiladaas faraha badan ayaana hor taalla adiladaas oo tusinaysa ilaahay jiritaankiisa iyo waxdaaniyada ilaahay tusinaysa waxaas way ku caqli qaadan waayeen way ku cibro qaadan waayeen marka ilaahay wuxuu yidhi dadka waxaa ka mid a qolo samaysanaya ilaahay sokadiisa andaadan andaadu waxaa weeye waa jamcu niddin niddin ayaa la jamciyey oo waxaa lagu jamciyey andaad marka nidiga waxaa loola jeedaa nidiga waxaa la yidhaha qofka adiga kugu fil ah oo kugu daada ah oo hal mar aad wada dhalateen oo kugu awooda ah kaasaa waxaa la yidhaha nid nidkaasaa waxaa lagu jamciye andaad marka iyagiyaa lagu kajamiyo kuwan gaalada ah ayaa waxay leeyihiin asnaamtan annagu aanu samaysannay ilaahayay la fil yihiinay leeyihin oo ilaahay wuxuu qabto awoodda uu leeyahay oo kale ayay leeyihiinay leeyihin waa sida iyagu aaminsan yihiin marka iyagii sidoodiyaa loo qabtay oo waxaa la yidhi waxay samaysanayaan ilaahay ka sokay andaadan kuwo ilaahay la fil ah waa sida iyagu caqiidaysan yihiin ilaahay la fil yihiin wuxuu ilaahay qaban kara iyaguna qabtaan ayay leeyihiin saasay aaminsan yihiin way caabudaan waa kuwa aan caqliga lahayn oo ku cibro qaadan waayey adiladaa faraha badan andaadaas oo weliba yuxibuunahum ay jecel yihiin way ku dhegan yihiin lagama taaban karo lagama taaban karo way ku dhegan yihiin oo jacaylkaas weliba ay jecel yihiin ka xubbillaahi ka xubbillaahi waa masdarun mudaafun ilaa mafcuulih waa masder mafcuulkiisu loo adiifiyey ilaahay jecel yihiin ka xubbillaahi ka xubbi lmu'miniina mu'miniinta jacaylkooda oo kale allah ilahay ay jecel yihiin oo kale wey saasay ka dhiganta waa masdarun mudaafun ilaa mafcuulih sida muuminiintu ilaahay ay u jecel yihiin sidaas oo kaley asnaamtooda u weyneeyaan sidaas oo kaley asnaamtooda u jecel yihiin waa sida muuminiintu ilaahay ay u jecel yihiin oo kale bal nimankaas caqligoodu heerka uu gaaray fiir laakiin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waaladiina aamanuu kuwa alla rumeeyey ayaa ashaddu daran xubba jacayl lillahi ilahay la jeclaado kuwa ilaahay rumeeyey ayaa ka jacayl badan oo kuwan asnaamta caabudahaya oo ilaahayaasha u yaqaanee jecel waxaa ka jacayl badan dadka mu'miniintaas siday ilaahay u jecel yihiin kuwana ka wanaagsan wey oo ka iimaan badan maxaa yeelay waxay uga iimaan badan yihiin kuwaan asnaamta caabudaaya dhagaxan iyagu ay qorteen oo ay samaysteen mid ka fiican haddii ay arkaan waa ka tegayaan oo ka qurux badan mid ka qurux badan hadday arkeen oo nin iyaga la mida uu samaystay waxay leeyihiin war sanamka innagu aanu caabudaynay kanaa ka qurux badan ee kan aanu u bedelanno way ka tegayaan laakiin dadka muuminiinta ah halkaa ilaahoo koonkan abuurtay ayay ku kalsoon yihiin isagay caabudaan ilaah kalena ma caabudaayaan subxaanahu wa tacaala mar walbaba jacaylka ilaahay uu ku siyaadiyey dadka mu'miniinta ah kuwanna hadday arkaan ilaahayaashan ay caabudayaan asnaamta ah mid xoogaa ka qurxoon hadday arkaan way ka bedelanayaan taasi waa mid midda kale waxa weeye kuwan asnaamta waxay caabudaan oo ay ku kalsoon yihiin xilliga markaas barwaaqadu ay jirto laakiin markay xilliga badaha ay fulaan ama doomaha ay fuulaan oo khatartu ay timaado ilaahay keliyay markaa u soo go-ayaan ilaahan caabudna ilaah dhibaatada naga badbaadiyi leeyihin fa idaa rakibuu fi lfulki dacawu llaaha mukhlisiina lahu ddiin markay doomaha fuulaan ilaahay wuxuu yidhi ilaahay baryaayaan mukhlisiina lahu ddiin iyagoo markaas cibaadada ilaahay u saafigaraynaya ilaahu adigaan si xaqa kuu caabudnay ilaahu doontan naga badbaadi saasay leeyihin markay xilliga dhibaatada ay la kulmaan oo asnaamtii markaas way ka tegayaan laakiin dadka mu'miniinta ah hadday dhibaato qabsato iyo hadday barwaaqo yihiin mar walbaba ilaahoday ku xidhan yihiin subxaanahu wa tacaala mar walbaba ilaahay ku kalsoon yihiin ilaahay marka wuxuu inoo sheegi subxaanahu wa tacaala nimanka sidaas ilaahay uga leexday oo andaada iyo asnaamtaas samaystay hadday ogaan lahaayeen dhibaatada aakhiro u taalla hadday ogaan lahaayeen hadday ilaahay caabudi lahaayeen hadday dareemi lahaayeen awooddu inay alla u sugnaatay subxaanahu wa tacaala marka walow yaraadaas yaraadan hore waa cilmiya ogaalaannu ka macnaynay middaas dambe oo id yarawna alcadaabana waa min alru'ya bimacna albasar aragti caadiya wey oo indhaha lagu arkaayo walow yaraada horena waa ogaal cilmiye wey waa cilmiya walow yara aladiina kuwii haddii ay ogaan lahaayeen dalamuu dulmi faleen xaala anfusihim nafafyaalkooda xaalka ay ku sugan tahay hadday ogaan lahaayeen oo naftoodu xaalka ay ku sugan tahay id wakti hadday ogaan lahaayeen nafafyaalkoodu xaalka ay ku sugan tahay yarawna alcadaaba cadaabka ay arkaan markay cadaabka u jeedaan oo naartii halkan ay soo fakfakanayso naftoodu siday u taallo hadday hadda ogaan lahaayeen oo see markaas naftoodu u taalla waa murugoon waa shallaay maxaa dembigan kugu watay maxaa andaadan iyo asnaamtan kugu watay shallaytada iyo dhibaatada nimankaas haysata hadday hadda ogaan lahaayeen lacalimuu waxay haddeer ogaan lahaayeen ana alquwata lilaahi jamiican awooddu inay u sugnaatay oo sanam uusan awood lahayn sanam uu yahay wax dhagaxa cibaadadana uusan xaq u lahayn ayay hadda ogaan lahaayeen laakiin berriyay wax ogaan doonaan markaan oo naftooda xaaladooda ay ogaadaan walwalka iyo walbahaarka iyo qoomamada haysata markaasay wax ogaan doonaan laakiin ogaalkaasi waa ogaal aan faa'iido lahayn ogaal aan faa'iido lahayn ogaalku wuxuu faa'iido leeyahay intaad adduunyadan joogto inaad wax ogaato kuna dhaqanto markaasuu faa'iido yeela hadda waxay ogaan lahaayeen awooddu inay ilaahay u sugnaatay waxay ogaan lahaayeen ilaahay inuu shadiidulcadaab yahay id tabara'a aladiina tubicuu min aladiina tabacuu wara'uu alcadaaba wataqadacat bihim alasbaar id wakti id wakti hadday wax ogaan lahaayeen tabarra'a aladiina kuwii ay beri noqonayaan ittabicuu la raacay min aladiina kuwii xaggooda ay ka beri noqonayaan ittabacuu wax raaceen oo wara'aw alcadaaba cadaabka ay arkaan taabiciintii iyo matbuuciintii oo wataqadacat ay googo'do bihim taabiciintii kuwii wax raacay iyo matbuuciintii la raacay al asbaabu sababihii ay ka googo'aan markay sidaas ay arkaan hadday xaaladooda marka ay ogaan lahaayeen lacalimuu waxay ogaan lahaayeen ana alquwata lilaahi jamiican awooddu inuu alla leeyahay id wakti hadday wax ogaan lahaayeen tabara'a aladiina kuwii ay beri noqonayaan ittabicuu la raacay min aladiina kuwii ay ka beri noqonayaan ittabacuu wax raaceen oo wara'aw alcadaaba cadaabka ay arkaan taabiciintii iyo matbuuciintii oo wataqadacat bihim taabiciintii iyo matbuuciintiiba al asbaabu asbaabtii ay la go'go'do oo sababkii ay isku xidhin lahay la go'go'do markaas haddii xaalkaas ay ogaan lahaayeen lacalimuu ana alquwata lilaahi jamiican hadday wax ogaanayeen awoodda inuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala aayaddani waxay ku xidhan tahay aayaddii hadda aanu soo qaadannay oo nidaamkay isugu xidhan yihiin waxaa weeye kuwaan hadda ilaahay kayrkiisa caabudaaya hadday ogaan lahaayeen xilliga kuwii baadiyeeyey ay inkira dadka waxaa weeye labay u qaybsamaan dadna waa kuwo oo wax baadiyeeyeen oo matbuuciin oo madaxoo iyaga la raacaayo kuwana waxa weeye waa kuwo masaakiin oo la baadiyeeyey aakhiro markii la tago ama xilliga qiyaamaha la gaaro way kala beri noqonayaan dadkii adduunyadan isbaadiyeeyey way kala beri noqonayaan waxaa beri noqonaya kuwii la raacay kuwii la raacay way beri noqonayaan oo waxay kaga beri noqonayaan min aladiina tabacuu kuwii wax raacayay ka beri noqonayaan oo waxay leeyihiin inagu beri aan idinka nahay mana aadnaan raacsanayn beentiin weeye mana aanaan idin lumin saasay leeyihiin kulligood taabiciintii iyo matbuuciintiina xilligaas waxay wada arkaayaan cadaabkii cadaabkii wada arkaayaan waxaana ka googo-aysa asbaabtuna waa goy oo asbaabta waxaa loola jeedaa sababihii ay adduunka isku xidhiirin jireen asbaabtaasaa qiyaamaha googo-aysa asbaabtaas oo ah hadday lacag isku xidhiirin jireen lacagtii qiyaamaha ma jirayso hadday isku xidhiirin jireen qaraabo ay isku xidhiirin jireen iyo qabiilnimo qabiilkii xagga ma jiraayo waa googoy hadday madaxtinimo isku xidhiirin jireen madaxtinimadii xagga ma shaqaynaysa waa googoy asbaabu sila oo dhan ayaa googo-aysa qiyaamaha markii la gaaro markii asbaabtii ay isku xidhiirin jirayaan kuwii la raacay markaasay beri noqonaya idinma aanaan lumin kufriga gaalnimadan annagu idinkuma aanaan hogaamin adinka uunbaa lumay shaydaanaa idin lumiyey sidaasay leeyihiin markaas hadda hadday wax ogaan lahaayeen haddeeray ka beri noqon lahaayeen kuwa dulmiga ku raacay hadday ka beri noqon lahaayeen wa qaala waxay yidhaaheen ittabacuu wax raacay kuwii wax raacay waxay leeyihiin maalintaa qiyaamaha low anna lanaa annaga karatan laabasho may noo sugnaato oo fa natabara'a markaa innagu aanu beri noqonno minhum min almasbuuciin kuwii la raacaayey innaguna aan ka beri noqonne kamaa sidii aanu uga beri noqonne tabara'uu ay uga beri noqdeen minnaa xaggeenna ay uga beri noqdeen kadaalika sidaas ayaa yuriihim illaahu ilaahintaa acmaalahum acmaashooda uu u tusiyaa xasanaatin xaal ay tahay acmaashaasi qoomamayaal kuwo ah calayhim daalimiintaa dushoodana qoomamayaal ku ah wamaa hum kuwa daalimiintaana ma aha bikhaarijiina kuwa ka baxa min annaari naarta xaggeeda kuwa ka baxayana ma aha wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaaheen itabacuu wax raacay low anna lanaa annaga karatan laabasho may noo sugnaato adduunkii dibna loo kugu celiyo oo fa natabara'a annaguna aan beri noqonne minhum min almatbuuciin kuwii la raacay xaggooda aanu ka beri noqonne kamaa sidii aanu uga beri noqonne tabara'uu ay beri noqdeen minaa xaggeenna ay nooga beri noqdeen kadaalika sidaas oo kale ayaa yuriihim illaahu ilaahay daalimiinta u tusiya acmaalahum acmaashooda xasanaatin qoomamooyin xaal acmaashu ay tahay calayhim dushoodana ay qoomamooyin ku tahay wamaa hum kuwa daalimiintaana ma aha bikhaarijiina min annaar naarta xaggeeda kuwa ka baxaya ma aha haddow markii xagga la tago ilaahay wuxuu inoo sheegi subxaanahu wa tacaala inay kala beri noqonayaan kuwii la raacay waxay ka beri noqonayaan kuwii wax raacay markii kuwaas masaakiintii laga doqdo masaakiintii wax raacay oo la lumiyey ayaguna way hadlaayaan waxay leeyihiin low anna lanaa ilaahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala sidaasaa kuwa daalimiinta ah ilaahay acmaashooda uu tusiyaa ayagoo ka shallaayaaya oo ka qoomamaynaya camalkii adduunyada ay sameeyeen maca daalika intaas waxaa u dheer iyagoo sidaa isku eedaynaya naartii kama baxaya weligood naartaasay ku jiraya waxa weeye kuwan marka waa kuwo kufriga lagu baadiyeeyey gaalnimadaa lagu baadiyeeyey waxaa soo gelaya kuwii yahuudda ahaa oo culimmadu ay lumisay yahuuddii la waxa weye shacabka iyagaa lumiyey waxay ku lumiyeen kitaabkii tawraad way taxriifiyeen way bedeleen waxaa soo gelaya kuwii macnaha asnaamta dadka amray oo yidhi asnaamtan caabuda hadhow qiyaamaha markii la tago waxaasoo dhan waa laga dari noqon oo waxay leeyihiin ilaahu hal mar maa nala celiyo innaguna aanu ka dari noqonay ilaa iyagiyaa ka dari noqonayo dhahay annagu ilma aanaan lumin idinma aanaan baadiyeyn beriyaan idinka nahay masaakiintii la lumiye iyaguna waxay leeyihiin hal mar innagana maa dib naloo celiyo innaguna aanu ka dari noqonay sidaasaa ilaahay daalimiinta uu tusiyaa acmaashooda iyagoo qoomamo ku ah ka shallaayahay aayadda marka waxaa soo geli kuwaa kufaarta ay ka sheekaynaysa aayaddu laakiin waxaa soo geli qof kasta oo markaas qofka kale isagu dulmi ama baadil ku raaca aayadda wuu soo geli qof kasta oo qof kasta dulmi ku raaca aayadda wuu soo geli qofka haddii adigoo dulmi aad ku raacdo oo xumaato aad ku raacdo oo diin la-aan aad ku raacdo qiyaamaha markii la tago sidaasuu kaaga dari noqon saasuu kaaga dari noqon shaqo kuguma laha inuu leeyahy adiguna sidaasoo kale aad u shallaayo waxaad leedahay ilaahu hal mar anigana maadib adduunyada la iigu celiyo aan ka beri noqde dulmigii iyo diinla-aantii aan ku raacay beri noqde dibmaa la igu celiyo marka qof walba oo qofka kale diin la-aan iyo baadil ku raacay ayaa aayaddan soo gelaya inkastoo sababadu markii hore ay ahayd kufaar ay ka sheekaynaysa laakiin waxa weeye dadka mu'miniintaa haddii qaarkood qaarka kale ay baadil ku raacaan way soo gelayaan iyaguna waa kali beri noqonayaan maalinta qiyaamaha yaa ayuha annaasu kuluu min maa fi lardi xalaalan ayiba ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها كوا وكواس الناس دتاهو كلوا عنا مما شيء حقي سكعنا شيء قاسوا في الأرض أرض دحية هذه حلالا حاليا حلاشا سو طيبا وناكسا ولا تتبعوا هنا راح راعينا خطوات الشيطان شيطان كتلابيه سان راح راعينا محايا لإنه شيطان عدو ومد عدو أه lakum idinkana cadow idin ah cadowgaasoo mubiinun iska cad oo cadaawadiisa aan la gambanaynin yaa ayuha kuwanow kuwaasoo annaasu dadka ahow kuluu cuna mimaa shay xaggiisa ka cuna shaygaasoo fil ardi ardada dhexdeeda ku sugan xalaalan xaaliya shaygaasi mid xalaala cuna xalaalkaas oo tayiban ee wanaagsan walaa tatabicuu hana raacraacinina khuduwaati shaydaani shaydaanka tillaabihiisa ha raacraacinina maxaa yeelay innahu shaydaan caduwun waa mid cadow ah lakum idinka ayuu cadow idin yahay cadowgaasoo mubiinun iska cad oo cadaawadiisu ay caddahay ilaahay subxaanahu watacaala aayaddii hore wuxuu inoogu soo sheegay in la kala beri noqonaayo oo kuwa daalimiinta ah oo baadilka isku raacay ay berri qiyaamaha is eedaynayaan marka dembiyada dembiyada asaasan waxaa sabab u ah shaydaanka oo dadka luminaya shaydaanka ayaa asaas u ah maxaa yeele shaydaanku waa cadowgii aadamaha shaydaankaas marka isagu dembiyada maadaama uu sabab u yahay ilaahay wuxuu inooga digi subxaanahu watacaala shaydaanka wuxuu kaloo aayadan ilaahay nagu amray subxaanahu watacala muslimiinta ah inay xalaasha ku dadaalaan oo xalaasha ay quutaan xaaraamtana ay iska ilaaliyaan ilaahay marka wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waray dadow ardada dhexdeeda wixii yaalla cuna ardada wixii yaalla oo dhan cun laguma dhihin ilaahay wuxuu ku yidhi xalaalan tayiban wixii ardadan dhexdeeda yaalla oo xalaal ah oo wanaagsan oo diibkuu ah oo ilaahay uu xallilay oo sharciga islaamka uu xalaal ka dhigay taas cunuu yidhi alle subxaanahu watacaala marka aayaddani waxay ku boorin dadka mu'miniinta ah inay xalaal quudayaal noqdaan oo xalaasha ay ku dadaalaan maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku sheegay xalaasha qofku hadduusan cunin ee xaaraam uu isticmaalo xataa ducadiisa inaan la aqbalaynin uma dakara rajula yudiilu safara ashcasa bara yamuddu yadayhi ila asamaa yaquulu yaa rab yaa rab wamdcamuhu xaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya faanaa yustajaabu lahu ayuu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam ka sheekayey nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin basaasan oo isaga dhan cibaado ay basaasisay oo gacmihiisa kor u taagaya waa ducaysan isagoo labiskiisu xaaraan yahay caloosha cuntada uga jirtaa ay xaaraan tahay cabitaankii uu soo cabay uu xaaraam yahay guriga uu ku jiraahay uu xaaraam yahay yaa rabbi yaa rabbi uu leeyahay waa yaabe qofkaas sidee ducada looga aqbalaa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wax lala yaabo qof macnaha xaaraantii cunaya oo guri xaaraama ku jira oo labiska uu sitaay uu xaaraam yahay oo cuntada uu cunaya ay xaaraam yihiin haddana yaa rabbi yaa rabbi dhahay marka ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta wuxuu amray inay ku dadaalaan xalaasha quudashadeeda waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka digey shaydaanka iyo oo silaabtiisa aan la raacin shaydaanku cadow ayuu idin yiri alle subxaana wa tacaala cadaawadaas weliba waxa weeye waa aad u fac weyn wey aabbihii annagu aanu ka soo farcoonnay oo nabiyullaahi aadam u sujuud ayaa la yidhi aabbihii cadow ku ahaa waa diidey ilaahay hortiisa ayuu sujuuddii nabiyullaahi aadam diidey cadaawadii marka aabbaheen uu u qaaday ilaa yowmina haada tii uu nagu hayaa inamaa ya'murukum bisuu'i waalfaxshaa'i wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun inamaa in kale maahana ya'murukum shaydaanku wuxuu idin amraa uun bisuu'i xumaanta ayuu idin amraa foolxumadana wuu idin amraa wa an taquuluu inaad tidhaahaan ayuu idin amraa cala allaahi alla dushiisa maa shay aad ku tidhaahaan shaygaas oo laa taclamuun adinku aadnaan ogeyn inamaa in kale maahana ya'murukum shaydaanku wuxuu idin amraa bisuu'i xumaatada iyo walfaxshaa'i foolxumada wa an taquuluu inaad tidhaahaan ayuu idin amri cala allaahi ilaahay dushiisa maa shay aad ku tidhaahaan shaygaas oo laa taclamuuna adinku aadnaan ogeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaamuu inooga shaydaanka cadaaw cadow inuu yahana uu inoo sheegay shaqada shaydaanku uu qabto ayuu ilaahay noo sheegi waxa shaqadiisa aysan tahayba ayuu alla noo sheegi saddex shay ayuu ka shaqeeyaa shaydaanku waa saddexdan aayadda ay sheeg inamaa ya'murukum bisuu qofka xumaatuu amraa xumaato ayuu amraa amarka ilaahay inuusan qaadanin diintan inuusan ku dhaqmin ilaahay inuusan caabudin ayuu ka shaqeeyaa un walfaxshaa'i foolxumadana wuu amri marka maxay tahay malfarqu bayna asuu walfaxshaa asuu walfaxshaa maxay kala yihiin faxshaha waxaa la yidhaha almacsiya almacsiya allatii calayhaa xaddun waa macsiyada sharcigu isku xadeeyo oo qofku hadduu sameeyo maxkamadda inta la geeyo xadka laga oofinaayo taasaa waxaa la yidhaha faxshaa misaal zinadii oo kale zinadii xaday leedahay faxshaa wey dilkii oo kale qof bini aadamaha dishay xaduu leeyahay waa faxsha faxsho wey qof bini aadamaad qadaf ku samaysay waad qadaftay waad zinaysataad qof muslima ku tiri waa faxshaa xaday leedahay siddeetan jeedana lagugu dhufan khamraad cabtay waa macsiyo xad leh afartan jeedanay leedahay marka macsiyadu hadday xad leedahay ayaa waxaa la yidhaha faxshaa haddii dembigu uusan xad lahaynna waxaa la yidhaha suu xumaana la yidhaha sida beenta la sheego oo kale kuwaasi xad ma laha dembiguna laguu qori laakiin maxkamad inta lagu geeyo gacangooye iyo ma laha iyo dil midna ma laha marka haddii macsiyadu aysan xad lahayn waxaa la yidhaha suu hadday xad leedahana alfaxshaa farqigaasaa labadooda udhexeeya marka shaydaanka labadaba wuu ku amri labadiiba wuu kugula talin macsiyadii xadka lahaydna sameeyuu kuleeyahy midii aan xadka lahaydna sameeyuu kuleeyahy midda kale shaydaanku wuxuu aadamaha amraa inuu ilaahay ku been abuurto wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun waxaadnan ogeyn ilaahay inaad ku abuurataan oo ku been abuurataan ilaah waxaad xalaal ka dhigay oo been ah ilah xaraam ka dhigay oo been ah ilaah waxaad soo dejiyey oo been ah waxaadan ogeyn inaad ilaahay ku been abuuratana wuu ku amri saddexdaas shaquu shaydaanku ka shaqeeyaa waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allahu qaaluu bal natabicu maa alfaynaa calayhi aabaa'ana awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun waidaa qiilahum haddii lagu yidhaaho kuwaas kufaarta ah ittabicuu raaca maa shay raaca shaygaasoo anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey qaaluu waxay yidhaahaan bal iska dhaaf wixii ilaahay soo dejiyey inaanu raacnee natabicu inagu waxaanu raacaynaa shaygaasoo alfinay calayhi shayga korkiisa aabaa'anaa shan aan ka helnay awalow kaana aabaa'uhum aabbayaashoodu haddii ay yihiin laa yacqiluuna kuwa aan garanaynin shay-an shayna aan garanaynin hadday yihiin walaa yahtaduuna kuwa hanuunsanna aan ahayn hadday yihiin ayatabicuunahum ma iska raacayaan jawaabkiiya maxduud waidaa qiila lahum kufaarta haddii lagu yidhaaho ittabicuu raaca maa shay raaca shaygaasoo anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey qaaluu waxay yidhaahaan bal iska dhaafa natabicu maa shay aanu raacaynaa shaygaasoo alfayna aan helnay calayhi shayga dushiisa aabaa'ana aabbayaashan aan ka helnay awalow kaana aabaa'uhum aabbayaashood hadday ahaadeen laa yacqiluuna kuwa aan garanaynin shay-an waxba aan garanayn oo walaa yahtaduuna haddana aan hanuunsanayn ayatabicuunahu ma iska raacayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan wuxuu ka gudageli kufaarta madaxadaygooda iyo inaan maskaxdooda waxba laaga dhaadhacsiin karin maskaxdooda inaysan waxba galaan iyo waxyaalaha mar waljo ka dhigtaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala haddii la yidhaaho war kitaabka ilaahay soo dejiyey raaca kitaabkan idin amraaya ilaahay jiritaankiisa iyo cibaadada ilaahay iyo rasuulka raaci calayhi idin amraaya kitaabkan raaca markii la yidhaho waxay leeyihiin innagu waxaanu raacaynaa wixii aabbayaasheen aan ka soo gaarnay taasaanu raacaynaa oo marka aayaddan macnaha waxay ku tusin kufaartu fac ka fac inay iska dhaxli jireen kufriga iyo gaalnimada ay iska dhaxli jireen kuwan yahuudina yahuudnimada aabbayaashooday ka dhaxleen nasaaradu iyaguna aabbayaashooday ka dhaxleen kuwan asnaamta caabudaaya odayaashoodii hore caabudi jiray waxa weeye aabbayaashan inagu diintii aanu ka soo gaarnay taas un baan ku soconaynaa taasay xujo ka dhiganayaan in marka wuxuu ku eedeeyey subxaanahu wa tacaala aabbayaashoodii hadday aysan caqli lahayn oo aysan hanuunsanayn oo iyaga nafsadoodu ay lunsanaayeen ma iska raacayaan wy war qof hanuunsanaa la raacaa qof caqli lahaa la raacaa qof hanuunsanoo waddada ilaahay haysaa la raacaa laakiin qofaan waddadii ilaahay haynin oon caqliga lahayn kalow ma iska raacayaan wy maxaa yeele qofkaad raacaysa waxaa la rabaa inaad fiiriso hadduu hanuunsan yahay raac wax fiican oo hanuunsan hadduu kuu sheegaayo raac laakiin hadduusan hanuunsanayn ka har ha ku raacin waxa uu sheegaayo waddo hanuunsan hadduusan ku socon maahana waan iska raaci oon waan iska raaci qofaan caqli lahayn hanuunna aan haysan in la raaco ma ogola waa gaaladii wixii lagu eedeeyey oo yidhaaheen aabbayaasheen aanu ka soo gaarnay waxay taas la mid tahay aa la yidhaha oo lagu misaaliyaa tusaale ahaan waxaa la yidhaahaa dameerada bahalahan dameerada la yidhaaho waxaa la yidhaha hadda ka hor dameera wuxuu sidayaa la yidhaha bahashan isbuunyada la yidhaha isbuunyada isbuunyada marka biyuhu hadday taabtaan culaysay yeelan dameer kaluu la socday dameerkii kale isaguna wuxuu sidaa la yidhaha cus buu siday jawaano cusba ah ayuu siday meel biyahay ku yimaadeen marka biyo ahoo webi ah ama war ah ama tog ayay ku yimaadeen kii marka cusbadaa horreeyeye biyihii markuu dhex galay cusbadu way ku milmi mog cusbadu way ku milmi taaruquu noqday biyihii waa ka gudbi kii usbuunyada siday wuxuu yidhi bal ku raac uu yidhi ku raac midkanba wuxuu la fududaaday waxaa weeye ku raac uu yidhi meeshiiuu galay isbuunyadii waa la qoyda halkii ku dhintay meeshii ku dhintay waa waxyaalaha xayawaanaadka tusaalooyinka loo soo qaato wey marka waxaa weeye qofku hadduusan hanuunsanayn oo waddadii ilaahay uusan ku taagnayn ha raacin ha raacin oo siduu u lumayaad adigana u lumayo wa masalu ladiina kuwii miisaalkooda kafaruu kufriyeen ka masali ladii kii tusaalihiisa oo kale wey yanciqu qayliyaaya bimaa shay ku qayliyaaya shaygaasoo laa yasmacu waxba aan maqlaynin ilaa ducaa'an u yeerid maahana wax kale aan maqlaynin wanidaa'an dhawaqa dheer maahana wax kale aan maqlaynin hum kuwaasi summun kuwa dhagalaweyd bukmun afla'weyd cumyun kuwa indhala'weyd hum kuwaasi laa yacqiluuna kuwa caqlile ma aha wax garanayo waxba ma fahmayaan wamasalu ladiina kuwii miisaalkooda kafaruu kufriyeen kamasali ladii kii miisaalkiisa oo kale wey yanciqu huwa ladiigaasi qayliya bimaa shay ku qayliyaaya shaygaasoo laa yasmacu waxba aan maqlaynin ilaa ducaa'an u yeerid iyo wanidaa'an qayr maana wax kale aan maqlaynin hum kuwaa kufaarta ah sunnin kuwa dhagalaweyd bukmun kuwa afla'weyd cumyun kuwa indhala'weyd fahum iyagu laa yacqiluuna waxba ma garanayaan wax ay fahaqii ma fahmayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tusaale ka bixiyey kuwii kufaarta ahaa oo iyagu dhahayey aabbayaasheenaan ku raacayna aabbayaasheenaan raacaynaa kuwii dhahayey ayuu ilaahay miisaal ka bixiyey waxaa miisaalkaas uu ka bixiyey kufaarta iyo qofka diinta ugu yeeraaya sida ay kala yihiin wuxuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala kuwa kaafiriintaah ee kufriyey miisaalkoodu waxay la mid yihiin qof ku qayliyaaya shay aan waxba maqlayn shay aan waxba maqlayn muxuu maqli kaliya dhawaqa iyo uyeeridda bisu maqla wax kale ma maqlayo maxaa weeye marka shaygan dhawaqa bis maqla laakiin aan waxba fahmaynin waa xoolihii neefka xoolaha ah haddaad tidhaahid neefyo xoolaha ah biyaan halkaa kuu dhigay biyaha halkaas kuu yaalla cab cawska halkaas kuu yaalla doono haddaad tidhaahid ma ku fahmaayo laakiin inaad hadlayso dhawaqa kore waa maqli dhawaqa hore tawqawda tawqawdaas waa maqli laakiin haddaad tidhaa cawskii halkaasuu kuu yaallaa guriga laamigaas qaad jidkaas qaad jidka inta leexatid halkaa cawska kuu yaalla cun macnaha ma fahmaayo macnaha ka hooseeya ma dareemaayo laakiin inaad dhawaaqayso waa dareensan yahay inaad dhawaaqayso waa dareensan yahay gaalada sidaas oo kale wey gaalada sidaas oo kale wey miisaalkooda marka xaqa loogu yeeraayo inaad hadlayso qur-aan inaad sheegayso axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad sheegayso way maqlaayaan laakiin waa xooloo kale uma fahmaayaan qalbiga uma daadejinayaan waa neef uun qawqawdaas maqlaaya laakiin waxaad leedaha aan garanayn kuwaasuu ilaahay ku misaaliye subxaanahu wa tacaala marka maxaa farqiga u dhexeeya adducaa waannidaa farqiga ducaa iyo nidaa ducaha waxaa la yidhaha asawt alqariib waannidaa huwa sawt albaciid wey ducaha waxaa weeye waa sawtka dhow nidahana waxaa weeye waa sawtka fog waa qof meel fog kaa jirta inaad xoog ugu qayliso wey farqigaasaa labadooda udhexeeya ilaahay wuxuu ku tilmaamay gaaladan inay yihiin kuwo dhigala waxay ka galaayihiin xaqa maqalkiisa maba maqlahayaan xaqii way afla'yihiinoo waxay ka afla'yihiin xaqii inay ku dhawaaqaan way indhala'yihiinoo xaqii ma arkaayaan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyeenow kuluu cuna min dayibaati maa shay kuwiisa wan wanaagsan ka cuna shaygaasoo rasaqnaakum aan idinku irsaaqnay washkuruu lilaahi ilaahayna ku shukriya markaad risqigiisa cuntaan in kuntum haddii aad tihiin tacbuduuna kuwa caabuda iyaahu ilaahay kaliya kuwa caabuda haddaad tihiin ilaahay ku shukriya yaa ayuha aladiina kuwii aamaru allaya nabi rumeeyeenow kuluu cuna min dayibaati maa shay waxyaalihiisa wan wanaagsan xaggiisa ka cuna rasaqnaakum aanu idinku irsaaqnay washkuruu lilaahi ilaahayna ku shukriya in kuntum haddii aad tihiin tacbuduuna iyaahu ilaahay uun kuwa caabuda haddaad tihiin ilaahay ku shukriya ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu inoogu sheegi macnaha waxyaalaha risqiga ah risqigaas inuu qofka muuminkaa uu kala koontaroolo oo iska fiiriyo irsaaqaddu waxay u qaybsantaa xalaal iyo xaaraam ayuu u qaybsami waxyaalaha xalaasha ah cunuu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala waxaanu idinku irsaaqnay kuwooda dayibaadka ah ee xalaasha ah xalaashaa quuta markaad xalaashaa quudataanna washkuruu lilaah ilaahay ku shukriya oo u mahad celiya oo waxa weeye nabigan calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay addoonkiisa wuu jecel yahay markuu halka cabitaan intuu cabo alxamdu lilaah uu yidhaaho ilahay waa jeclaanaa raalliyuuna ka noqon ilahi subxaana watacaala hal marad hal biyo ka batay alxamdu lilah tir ilahaad ku shukrisay ilahay raalliyu kaa noqon subxaana watacaala marka ilaahay ayadan wuxuu nugu goorin xalaasha markii aad cuntid inaad alxamdu lilaahi tiraahid oo ilaahay kugu nicmeeyey ilaahay ku irsaaqay aad uga mahad celisid inamaa xarama calaykum almayta inamaa in kale maahane xarama ilaahay wuu xarimay calaykum dushiina wuxuu ka xarimay almaytata baksigii ayuu ilaahay dushiina ka xarimay wadama dhiiggiina ilaahay dushiina wuu ka xarimay walziiri doofaarka hilibkiisiina ilaahay dushiina wuu ka xarimay wamaa shayna ilaahay dushiina soo uhilla bihi shayga la gowracay ligayriillaahi ilaahay kayrkii loo gowracay faman qofkii qofkaasoo dura la dhibaato geliyey hayra baaqin mid gardarsanaya kayrkiis xaal uu yahay la dhibaato geliyey walaa caadin wagayra caadin mid xad gudbay kayrkiis xaal uu yahay la dhibaato geliyey falaa isma dembi calayhi shaksigaa dushiisa ma ahaanin maxaa yeelay ina allaha ilaahay kafuurun alla dhaafid badan wey raxiiman alla naxariis badan wey inamaa in kale maahane xarama ilaahay wuu xarimay calaykum dushiina wuxuu ka xarimay almaytata baksigii uu ilaahay dushiina ka xarimay wadama dhiiggiina ilaahay wuu ka xarimay dushiina walaxma alkhinziiri doofaarka hilibkiisiina ilaahay dushiina wuu ka xarimay wamaa shayna ilaahay dushiina wuu ka xarimay shaygaasoo uhilla bihi shayga la gowracay ligayri illahi ilaahay kayrkii loo gowracay faman qofkii qofkaas dura la dhibaato geliyey ayra baaqin mid hayra baaqin mid gardarsanaya kayrkiis xaalu yaha la dhibaato geliyey walaa caadin wagayra caadin mid xadgudbaaya kayrkii xaalu yaha la dhibaato geliyey falaa isma dembi calayhi mankaa dushiisa ma ahaanin ina allaha ilaahayna kafuurun alla dhaafid badan wey raxiiman alla naxariis badan wey aayaddii hore markuu ilaahay noogu soo sheegay subxaanahu watacaala xalaasha in lagu dadaalo wuxuu ilaahay halkan nooga sheegi xaaraamta in laga fogaado iyo ashyaada muxaramaadka ah waxyaalaha la xarimay qaybo ka miduu ilaahay subxaanahu watacaala aayadda inoogu sheegi maadaama xalaasha quudashadeeda ilaahay uu nagu soo booriyey xaaraamta in laga fogaado ayuu halkanna ilaahay subxaanahu watacaala inooga sheegi ashyaa marka fara badan oo xaaraam ah ayuu ilaahay aayaddan ku soo hadal qaaday subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu idinka xarimuu yidhi alle subxaanahu watacaala meytada meytada meytada waxaa weeye waa neef uusan ku dhicin gowrac sharciya kuma dhicin dabxi sharcia gowrac sharciya kuma dhicin waxa weye isagaa iska dhintaba waa iska baktiyey waa xaaraam in la cuno waxaa kaloo la mid a neefkii haddii la dilo oo dilkaas macnaha uu ku dhinto laakiin aan la gocin ama neefkii meeluu ka soo dhacay bagaari iyo waxyaalahaasuu ka soo dhacay sidaasuu u dhintay waa xaaraan meytadaas cunitaankeeda marka neefkii see la yeelaya markii la gowraco oo gowrac sharciya haddii lagu gowraco calooshiisii waxaa ka soo baxay neef kalaa ka soo baxay neefka calooshiisa ka soo baxay misaal neefku wuxuu ahaa neef irmaana neef waxaan leeyahay riman neef riman u ahaa neef waa la gowracay cunug yaraa calooshiisii ka soo baxay cunugaas madaahibta way isku khilaafsan yihiin sidii la yeeli lahaa madhabkeenna shaaficigu isagu wuxuu qabaa cunugaas inuu yahay maxaa yeele waxaa la yidhaha soomaalidu way yaqaanaan uurjiif habartiis ku gowracana yidhaahaan uurjiif habartiis ku gowracay marba habartii haddaad gowracday isaguna waa ku xalaal isaguna waa ku xalaal laakiin axnaafta abi xaniifa isagu wuxuu leeyahay haddii cunugaasi nolol uu ku soo baxo waa la gowrici hadduu asagoo dhintay aad meeshii ugu tagtana waa baktiguu leeyahay ilahay lama xarama calaykum almeyta meytu noqona abi xaniifa ayadan isagu dariishan waa meyta laakiin imaamu shaafici raxmatullahi isagu wuxuu qabaa neefka markii la gowraco calooshiisa haddii cunug dhintay loogu tago cunugaas inuusan wax gowrac u baahnayn oo xalaal uu yahay isagu wuxuu daliishan xadiiska nabigeena calayhi salaatu wasalaam zakaatu ljaniini bizakaati ummihi uurjiifka gowriciis waxaa u ah hooyadiisaa gowrac u ah xadiis abu daawuud uu werinayey ayuu nabigeenu sidaa ku yidhi marka madhabta axnaafta iyagu sidaasay qabaan axnaafta waxay leeyihin asagoo gowracaan asagoo nool hadduu kuu soo baxo waad gowracaneed asagoo meyda hadduu cunugaasi kuu soo baxana inama xarama calaykum meytu geli waa meytu waa laga fogaanay leeyihin wadana dhiiggii ayaa ilaahay xarimay dhiigga ilaahay xarimay waxaa weeye waa dhiigga daadanaya oo neefka ka daadanaya wey waa damka masfuuxa ah ee daadanaya amaa dhiigga aruuray oo beerka ah beerka waxaa weye waa dhiig aruuray dhiig fariistay way beer kaas waa xalaal laakiin dhiigga kaleoo daadanaya kaas waa xaaraan cunitaankiisa iyo cabitaankiisa ilaahay wuu naga xarimay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo xaaraama laxmu lkhinziir baalkan doofaarka la yidhaaho doofaarka hilibkiisa in la cunaahay xaaraan wey isaguna ashyaada la xarimay oo ilaahay naga xarimay uu ka mid yahay maxaa yeele doofaarkan waxaa la yidhaha xayawaanaadka waxyaalo badan ayuu dheeriya waxaa la yidhaha shay isaga waxaa ku jira jeermis aad u sun badan ayaa khinziirka ku jira la yidhaha oo culimmadu ay ka sheegaan midda kale isaga waxaa la leeyahay dabeecado xunuu leeyahay qofkii cuno hilibkiisana ku tallaalmaayo dabeecadahaas cun isaga waxaa ka mid ah doofaarku isagu maqiiro ma lahalan layidhi ma qiiroodo oo macnaha isagu islaantiisa isagu uu wato isagoo hortiisa jooga islaantiisa kale waa lagu fuuli kama ceshanayo kama ceshanayo waa lagu fuuli xayawaanaadka kale qiiray leeyihiin neefka owrka ah oo ratiga ah markuu geela ku jiro rati kale ma soo geli karo waa ka ceshana hashe waa uga ceshan doofaarka dabeecaddiisa waxaa weeye haddii isaga neefkii isagu naagtii uu watay oo uu boodaayey haddii mid kale uu yimaado waa uga kaca waa u bannayna hortiisaa marka lagu boodi marka qofku hadduu hilibkiisii sidaas u cuno dabeecaddiisoo kale u yeelana qiiradii iyo damiirkii insaaniyaddaa ka dhimanaysa insaaniyaddaa ka dhimanaysa markaasu wuxuu noqon marka doofaar oo kaleu noqon oo naagtiisa hortiisa in lagu fuulo saaxiibadiis inuu ugu yeero u yidhaha saaxiibadiis naagtiisa iska fuulfuula inuu yidhaha dabeecadahaasaa ku tallaalmahayo cajaa'ibtaasuu leeyahay khinziir wamaa uhilla bihi ligayr illaah xarimay subxaanahu wa tacaala waxyaalaha ilaahay hayrkiis loo gowracay ilaahay qowrkiis loo gowracay waxaa weeye gaaladii waxay ku gowrici jireen neefafka markay gowracayaan magacyada asnaamta bismi laatay dhihi jireen magaca laataan ku gowracay bismi alcuzaa sanamka cuzo la yidhaha magaciisaan ku gowracay ayay dhihi jireen waa xaaraan isaguna wax bakti oo kaleu la mid yahay ilaahay marka wuxuu inoo sheegay subxaanahu wa tacaala arrimahaas hadda lasoo sheegay maytada iyo damka iyo laxmu lkhinziir iyo wamaa uhilla bihi ligayr illah waa afar afartaas mar la cuni karaa jira afartaas mar la cuni karaa jira oo ilaahay uu sheegay subxaanahu wa tacaala faman idura qofkii la dhibaato geliyo oo see loo dhibaato geliyo waxaa loo dhibaato geliyey afartaas maahane wax kalu waayey uu cuno wax kaloo xalaala wuu waayey maytadaas iyo dhiiggaas iyo laxmu lkhinziir iyo wamaa uhilla bihi ligayr illah maahane wax kale ma haysto naftiina way kusii dabayartaa gaajaa qabatay qofkii sidaa loo dhibaato geliyo falaa isma calayh ma ku dembaabayo ashyaada afarta hadduu iska cuno ku dembaabi maayo waa markii naftiisa uu cabsado wax kaloo xalaalah uu waayo laakiin laba shardi ayay leedahay marka ashyaada la cunaayo hayra baaqin walaa caadin qofku waa inuusan baaqi ahayn waa inuusan caadin ahayn oo baaqiga waxa weeye laba macnoo baaqiga way soo gelayaan baaqi waxay soo gelayaan qofku waa inuusan baaqi ahayn hadduu baaqi yahay waa ku dembaabi baaqiga waxaa loola jeedaa taladud hadduu u cuno ku macaansi uma baahna baahi uma geynayso maytadii macaansiu isaga cuni waa iska oodkacanba oodka u isaga cuni waa iska karsanba baahi uma geynin wax baahiya taladud ku macaansiu cuni dhiiggii wuxuu cabi ku macaansiu isaga cabi khinsiirkii ku macaansiu isaga cuni wamaa uhilla bihi ligayrillah ku macaansiu isaga cuni markaas waa ku dembaabi haddiiba taladud ashyaada u isticmaalayo baahi aysan u haynin baaqi baaqiyuu noqon markaas baaqi taladud hadduu cunayo waxaa kaloo baaqiga isaga nafadiisa soo gelaaya haddii ashyaadan qof kale oo isaguna naftii ku dabayar tahay oo khinsiirkii heesta ayaad ka xogta adigana naftiyaa kugu dabayar nin kaleo saaxiibkaa naftii ku dabayar tahay ayaad ka xogta baaqiyaata waad ku dembaabi cunitaankaas maxaa waxay noqon nafta adiga naf bini aadam aad dhaafsatay noqon baaqiyaad noqon ruux kaleo miskiin oo isaguna naftii kusii dabayar tahay ayaa laxmul khinsiir heesta isagoo cunaaya ayaad ka qaadan xoogaad uga qaadan baaqiyaa tahay adna waad ku dembaabi baaqiga marka labadaas macnaba way soo geli walaa caadin qofku waa inuusan ahayn uusan xadgudbin xadgudubka waxaa loola jeedaa sida jamaahiirtu ay ku fasireen waa inuu ka qaato sadu ramaq wax nafta aadan markii baahi daran ay kuu qabato maytadii iyo damkii iyo laxmulkhinsiiri wamaa uhilla bi ligayrillah waa inaadan ku xadgudbin nafta markaad wax yar ka ceshato uun hore ka dhaqaaji iska daa inta kale maahana inaad ka dheragto lama ogola xaaraan lama ogola saasay culimmada u badan yihiin in kasta oo imaamu maalik raxmatullaahi calayhi isagu uu qabo maalikiyadu waa laga dhergi karaa waa laga dhergi karaa isagu sahiiduu diidan yahay imaamu maalik sahiiduu diidan yahay in laga qaato madhabta maalikiyada sahiiday diidan yihiin laakiin waa laga dhergi karaa ayuu kuleeyahy maadaama shaygan marba haddii uu kuu bannaan yahay oo daruuro lagugu banneeyey ashyaadaan laguu banneeyo kalu noqona ashyaadaan laguu banneeyey waad ka dhergi kartaa ilaahay kuu banneeyey kuwana maadaama gaaja ay kuu bannaysay intaa doontaad ka qaadan karta waad ka dheri kartaa imaam maalik qabaa maalikiyada sidaasay qabaan laakiin saddexda madhab oo kale iyo jamaahiiru salaf waxay qabaan inaan laga dhergi karin ruuxa bisaad ka cisan maanay kama dhergi kartid haddii kale caadiyaad ku noqon caadi waad ku xadgudub caadi noqon wey marka qofkii labadaa shardi laga helo saddex shardi wey saddexdaa shardi qofkii laga helo faman ilbira waa shardi waa inay dhibaata horta ku hayso waa inaadan baaqi ahayn waa inaadan caadina ahayn saddexdaa haddii laga helo ashyaadaas la xarimay markaas waad cuni kartaa mana ku dembaabaysid ina allaha maxaa yeele ilaahay kafuurun alla dhaafid badan wey oo raxiimun alla naxariis badan weeyo dunuubta bini aadamka ayuu ilaahay dhaafaa waana naxariis badan yahay wuxuu ilaahay naxariistiisa ka mid a ashyaadii xaaraamta aheed ayaa markii nato ayuu ilahay yidhi iska cuna naftu markay idin qabato saasuu ilahay u naxariis badan yahay subxaana wa tacaala